galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington
waa galab sabti ah koob iyo labaatanka bisha disembar sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali com efemyada magaalooyinka qaar ee geeska afrika idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a magaalada muqdisho oo lagu qabtay munaasabadda lagu xusaya ee lixiyo toddobaatan guurada ka soo wareegtay aasaaska ciidamada booliiska soomaaliya waxaa xusid mudan dhacdooyinkii muhiimka ahaa ee booliisku qabtay sida ka hortaga cadowga ummadda soomaaliyeed ee al-shabaab oo tiro aad u badan ciidanka booliiska gacanta ku dhigay fashilinta iyo gacan ku dhigidda dhagarqabayaasha ku howlan waxyeeleynta ummadda soomaaliyeed waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan shirka waddamada muslimiinta ah uga socda magaalada kuwalanbuur ee dalka maleeshiya
inta badan maadaama ururka islaamka wadamada ku bahaysan ururka islaamku uu fadhigoodu yahay waddanka sacuudiga magaalada jidda dowladdu waxaa moodaa inuu u arkay in kiga iyo maleysiya iyo maaragtay waddamadan kale oo amuurta qadarna ay ka mid tahay oo furgo siyaasadeed ay ka dhexeeyaan uu arkay in laga yara faramulansanayo
barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka iyo weliba hambalyadii heesaa iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddan galabnimo hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
sanduuqa lacagta adduunka ee i m f ayaa ansixiyey in dalka ethoobiya la siiyo ku dhowaad saddex bilyan oo dollarka maraykanka ah muddo saddex sano gudahood ah si loo kaabo dib oo habaynta dhaqaalaha dalkaasi sida ay ku warramayso wakaaladda wararka a f b etoobiya ayaa ka mid a dalalka uu dhaqaalahoodu aadka u kobcayo ee qaaradda afrika war ka soo baxay i m f ayaa lagu sheegay in si dhaqso ah etoobiya ay ku heli doonto lacag dhan saddex boqol iyo sideed milyan oo dollarka maraykanka ah david lebton oo ah ku-xigeenka agaasimaha i m f ayaa sheegay in ujeedku yahay sidii maamulka etoobiya looga taageeri lahaa dhaqangelinta yoolkooda dib u habeynta dalkaasi taakulayntan ayuu libton sheegay in sidoo kale looga gon leeyahay in la dhimo baahiyaha yaraanta lacagaha qalaad ee ka jira dalkaasi islamarkaasina la taageero dib u habeynta shirkadaha ay dowladdu leedahay laguna suurtogeliyo xasilooni maaliyadeed waxa uu sheegay in xowliga kobaca dhaqaale ee dalkaasi uu sameeyey tobankii sano ee lasoo dhaafay uu keenay in la yareeyo saboolnimada islamarkaasina sare loo qaado heerarka wanaagsan ee nolosha dowladda etoobiya ayaa toddobaadkii hore sheegtay in deeqbixiyaasha caalamku ay ku yabooheen inay ku maalgeliyaan barnaamijka dib u habeynta maaliyadda dalkaasi lacag dhan sagaal bilyan oo dollarka maraykanka ah taasi oo muhiim u ah xilli waddanku uu wajahayo rabshado ku salaysan isir
ra-iisul wasaaraha dalka indiya narendere modi ayaa sabtida maanta kulan isugu yeedhay xubnaha golihiisa wasiirada si ugala xaajoodo xaaladda ammaan darro ee ka soo cusboonaatay dibadbaxyada ka dhashay sharciga jinsiyadda ee muranka dhaliyey ugu yaraan afar iyo toban qof ayaa ku dhintay isku dhaaca ka dhacay halkaasi oo dhex maray booliiska iyo dad dibadbax sameynayay tan iyo markii toddobaadkii hore baarlamaanka dalkaasi uu ansixiyey sharcigan oo dadka ka soo horjeeda ay sheegayaan inuu yahay mid ka dhan a dadka muslimiinta ah islamarkaana hoos u dhigaya dastuurka dalkaasi ee ku dhisan nidaamka calmaaniga ah falcelinta ka dhalatay ee xeerkan amaba sharcigan ayaa dabada ka riixayaan xubnahaasi wada ee islamarkaana raba inay meel mariyaan iyagoo baarlamaanka u maraya iyadoo ay dabada ka riixaysa xukuumadda ra-iisul wasaare narendra modi ee hinduuga waxaana uu noqonayaa dibadbixii ugu xoogganaa ee soo waajaha tan iyo markii la doortay sannadkii laba kun iyo afariyo toban dalalka midowda reer yurub ayaa maanta oo sabti ah ka soo horjeestay cunuqabatayn oo uu dalka maraykanku ku soo rogay shirkado dhisaya dhuumaha gaaska dabiiciga ah ee ruushka ku xiraya dalka jarmalka mabda ahaan waxaan ka soo horjeednaa in cunuqabatayn la saaro shirkado ganacsi oo yurub laga leeyahay oo ku howlan ganacsi sharci ah ayuu yidhi afhayeenka midowda yurub cunaqabatayntan uu maalintii shalay ahayd ee jimcada uu saxiixay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa bartilmaameydsanaysa shirkadaha dhisaya mashruuca dhuumaha gaaska ee laga dhisayo badda baltiga kaasi oo ku kacaya adduun ku dhow koob iyo toban bilyan oo dollar mashruucan ayaa looga dan leeyahay in la ballaariyo gaarsiinta gaaska dabiiciga ee ruushka ee wadanka hormuudka u ah dhaqaalaha yurub ee jarmalka cunaqabataynta maraykanka ayaa timid maalmo un kadib markii midowda reer yurub uu dhex dhigay ruushka iyo ukrein heshiis ku saabsan gaarsiinta gaaska dabiiciga ee yurub siddeed iyo toban boqolkiiba gaaska sanadkii ay dalalka yurub helaan ayaa ka yimaada dalka ruushka iyadoo loo soo marsiiyo dalka ukrein taasi oo midowda yurub ku qasbaysa inuu heshiis dhex dhigo labada dal
wasaaradda kheyraadka saliidda iyo weliba telefishinka dowladda suuriya ayaa sheegay in weerar deg deg ah oo la aaminsan yahay in loo adeegsaday diyaaradaha nooca loo yaqaano daroniska lala beegsaday goobo saliidda iyo gaasta ah oo ay gacanta ku hayso dowladda suuriya oo ku yaalla bartamaha dalkaasi ma jirto ciid ee sheegatay ilaa haatan mas-uuliyadda weerarkan lala beegsaday xarunta saliidda ee xumus oo ah mid ka mid a labada xarumood ee dalkaasi ku yaala iyo weliba sidoo kale laba xawarshadood oo ah kuwa gaasta dabiiciga ah oo iyaguna ku yaala laba goobood oo isla deegaankaasi xumus ah dalka suuriya ayaa ay soo waajahday xaalada shidaal yaraan tan iyo markii bartamihii sanadkan ay amaan idhaahdo horaantii sanadkan dalalka reer galbeedku ay cunaqabatayn ku soo rogeen inay dhoofiyaan islamarkaana ay dibadda wax u dhoofiyaan iyadoo weliba sidoo kalena goobaha saliiddu ay badankooda gacanta ku hayaan kooxda dagaalyahanada ee kurdiyiintu iyo weliba kuwaasoo ay hogaaminayaan kooxaha kala duwan ee waddanka barigiisa halkaasi kaga dagaalamee ku sugan
magaalada muqdisho waxaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu xusayay sanad guuradii lix iyo toddobaatanaad ee aasaaska ciidamada bilayska soomaaliyeed wasiirka amniga dowladda federaalk soomaaliya oo halkaasi hadal ka jeediyay ayaa sheegay in ciidanka booliisku ay gaareen waxqabad muuqda muddooyinkii ugu dambeeyey wariyaha v o a cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray muqdisho lix iyo toddobaatan sano ayay maanta u dabaaldegeen ciidanka booliska soomaaliyeed waxaana munaasabad lagu muujinaya xuska lagu qabtay garoonka injineer yariisow ee degmada cabdicasiis munaasabadda ayaa waxay ciidanka booliiska kusoo bandhigeen riwaayaday kaga matelayeen shaqa maalmeedkay ka qabtaan howlgalkooda caadiga ah munaasabadda oo aysan goobjoog ka ahayn madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waxaa tegey wasiirka amniga gudaha iyo taliyaha ciidanka booliiska soomaaliyeed taliyaha ciidanka booliiska ayaa u dira hambalyo ciidanka booliiska sanad guuradooda toddobaatan iyo lixaad waxaan halkan hambalyo uga dirayaa dhammaan saraakiisha saraakiil xigeenka afleyda dableyda booliiska soomaaliyeed iyo xaasaskooda sanad guurada toddobaatan iyo lixaad waxaana u rajaynayaa sanadka sanadkiisa inay bashbash iyo barwaaqa ku gaaraan amniga gudaha maxamed abuukar islow ducaale ayaa sheegay in ciidanka booliiska ay waxweyn ka qabteen amniga wuxuu sheegay inay fashiliyeen qaraxyo wuxuu hoosta ka xariiqay in ciidanka booliiska ay gaareen isku filnaansho sida uu ka sheegay munaasabadda ka dhacday garoonka injineer yariisow ee muqdisho waxaa xusid madan dhacdooyinkii muhiimka ahaa ee booliisku qabtay sida kahortaga cadowga ummadda soomaaliyeed ee al-shabaab oo tiro aada u badan ciidanka booliiska gacanta ku dhigay fashilintii iyo gacan ku dhigidda dhagarqabayaasha ku howlan waxyeeleynta ummadda soomaaliyeed gacan ku dhigidda gawaariga qarax laga soo buuxiyey sidii gaarigii lagu qabtay xaafadda hodan ururinta caddaymaha iyo dabagalka joogtada ah ay ku haayaan dambiilayaasha ee filnaashaha booliiska soomaaliyeed inay awoodaan tababarada ciidanka soomaaliyeed taas oo lagaga kaaftoomay dad shisheeye oo ciidankeena tababaro imaanka wadooyinka gala garoonka kubadda cagta injineer yariisow ayaa aada loo adkeeyey ciidamada amniga ayaa hore wadooyinka iyo goobaha kaaga dhow ciidanka koofi guduuda madaxtooyada ayaa qeyb ka ah xaqiijinta amniga iyadoo lagu waday in munaasabadda uu ka qayb galo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo balse maanta kama soo muuqan fagaaraha injineer yariisow madaxweyne maxamed cabdulaahi sidoo kale waxaana goobta tegin ra-iisul wasaare xasan cali khayre lama oga sababta keentay in labada mas-uul ay ka baaqsadaan munaasabadan ciidanka booliiska ku khusayeen aas-aaskoodii cabdulqaadir okey v o a muqdisho
magaalada kualambul ee caasimadda dalka maleesiya ayaa maalintii saddexaad waxaa ka socda shir madaxeed ay leeyihiin dalal dhowr oo muslimiina kaasoo ay kaga hadlayaan qaar ka mida mushkiladaha ugu adadag ee haysta dunida muslimka dalalkan dhowrka ah oo sacuudigu uu ku jiro ayaa ama dalal dhowr aan idhaahda dhegaystayaal oo sacuudigu uu ku jiro ayaan ka qayb gelin shirka waxaana sacuudigu sheegay in shirkaasi uu qaadacay in uu baalmaray amaba u qaaday in baalmaray ururka islaamka iskaashiga islaamka ee o i c iiraan turkiga iyo qatar iyo weliba saddexduba ay sayaan sacuudiga ayaa iyagu ka qayb galaya shirkan wariyahayaga maxamed cabdi xasan ayaa haddaba shirkan ka waraystay cabdifataax maxamed muuse oo ka faallooda arrimaha asia islamarkaana wax ku barta caasimada dalka maleesiya kualambul waa maadsantasan dheer walaal barnaamij barnaamijkan waxay ahayd ahdaaftiisu ama hadafka guud oo la doonayay inuu maaragtay taabto ama kafargareeyo waxay ahayd in lagaga doodo dhibaatooyinka baaxadda leh ee maanta haysta dunida muslimka oo ay kamid tahay mas-uuliyiin fara badan oo caalamka baakihiisa ku nool oo dhibaatooyin xoog leh ay maaragtay ku haystaan oo ay kamid tahay kuwa china tan hadda indiya kasoo cosbooraatay iyo tii hore oo myanmar ka taagneyd iyo barnaamijkan hadda ay leeyihiin islaamofobiyada ama nacaybka dhanka islaamka iyo in wadamada islaamku ay midoodaan iyadoo maaragtay meel la iska dhigay dhibaatooyinka ayaga dhexdooda udhexeeya sidoo kale qodobada la rabay inuu ka hadlo oo xooga saaro shirkani wuxuu ahaa in awood dheeraada la siiyo sidii dhibaatooyinka ay kamid tahay qaxootiga iyo barkaca wadamada islaamka qaarkood ku habsaday dagaaladana ay aafeeyeen wax la isaga weydiin lahaa oo ay noqon lahaayeen wax xalkooda ay gaaraan dunida muslimiinta taas baa ugu weyne qodobadaasaa ugu waaweynaa iyo muwaafaqaad guud oo dunida islaamka ay ka yeelato dhibaatooyinka dhinaca siyaasada ah oo dhankan reer galbeedka oo kale marka laga eego iyo dhanka kale maaragtay marka la eego tan islaamka dhexdiisa udhexaysa oo dunida wadamo badan oo islaam oo kamid ihi maanta dhexdooda xorgufo siyaasadeed iyo qalaasha uu ka dhex taagan yahay waan gartay shirka wadamada qaar oo magac ku leh islaamka dhexdiisa ayaa qaadacay midaad nooga warintay arrintaa run-aantii shirkani shir wuxuu ahaa islaami ah oo dunida islaamka loo iclaamiyey inay kasoo qayb galaan waxaa taladeeda laakiin sabab weyn ku ahaa iyo qabanqaabadeeda ra-isul wasaaraha wada wasaaraha wadankani malaysia dhumane muxatir moxamed sidoo kale waxaa qaybiina ku lahaa ordogan madaxweynaha wadanka turkiga inta badan madaxda u badnayd oo wadamada maaragtay ka qayb gasho waxaa kamid ahaa madaxweynaha wadanka iran madaxweynaha turkiga madaxweynaha maaragtay indonesia wasaaraha malaysia inta kale ee wadamada kale islaamkana waxaa ka joogay representatives ama maaragtay wakiilo ay dawlada soo dirsadeen soomaaliya kudheeda qayb bay ka ahayd oo shirka waa joogto waxaana ku masalayay safiirka soomaalida ufadhiya wadankani malaysia ee maaragtay mudane mardaadi marka barnaamijku wuxuu ahaa run-aantii wadamada qaar oo sacuudigu uu oonyahay ay ka biyaafiideen inta badan maadaama ururka islaamka wadamada ku bahaysan ururka islaamku oo fadhigoodu yahay wadanka sacuudiga magaalada jidda sacuudigu waxaa moodaa inuu u arkay in siyaasadii isagu uu doonayay inuu islaamka inta badan maaragtay ku hogaamiyo oo uu liaderka ama maaragtay hogaaminka dhinaca dunida islaamka uu iska dhigo inuu u arkay inay dhinaca maaragtay turkiga iyo malaysia iyo maaragtay wadamadan kale oo amooto qadarna ay kamid tahay oo xurguf siyaasadeed ay ka dhexeeyaan uu arkay in laga yara faramunaafsanayo taas waxay sababtay in sacuudigu uu maaragtay ku adkayso inaanu heer sare kaga soo qaybgalin oo boqorka wadanka oo la filayo inuu yimaado u maaragtay ka cudurdaartay waxaa iyana la sheegayaa oo taa barbar socota in ra-isul wasaaraha wadanka bakistan oo qeyb shirkan ka ahaa qudhiisu sacuudigu uu ku cadaadiyey inaanu maaragtay shirkan imaan ee uu ka gaabsado taasi dood bay marka ka dhalisay wadamada maaragtay wadamadii kasoo qaybgelayay shirka iyo raggii soo qabaqaadiyey ama madaxa soo qabaqaadisay oo ra-isul wasaaraha wadankaani maaragtay uu kamid ahaa mudane mahatir laakiin muhiimadii iyo ahdaaftii shirka loo yimi iyo ka qaybgalka in la muusiyo cawaaqibka maaragtay ka iman kara ama dhibaatooyinka haysta dadnimada islaamka ama wadamada islaamka oo kale maaragtay wa wa wa wa ay hawsha wa waa la bilaabay laakiin sidaha sheegtayba xurguftaas waa ay jirtay sacuudigaana inta badan maaragtay qaybka ah waan gartay waxaa waxyaabii laga hadlay ka mid ahaa in la sameeyo wada shaqayn soke oo ku saabsan dhinaca isla ganacsiga dhinaca horumarinta technologiga si dowladaha islaamku ayna mar walba u hoos joogin dowladaha kale xooga waaweyn ee dunida oo haddii ay baahi islaamka dhexdiisa ka timaado ay iyagu isu gurmin karaan run-aantii waa runtaa walaal sandheere waxaana xaqiiqa in tiimka ama hadafka guud oo uu kuwanaa shirkan ay ahayd in maaragtay la kobciyo dhaqaalaha dhinaca maaragtay maaliyadda technolojiyada iyo kufilinaanshaha wadamada islaamka dhexdooda ah oo taasi ay sababto ama ay keliso in haddiiba qalalaasi ama dhibaato ay ka dhacdo wadan muslima aanay noqon dadyowga islaamka ahay sida hadda dhacdayba inay u cararaan wadamo aan islaam ahayn oo maaragtay halkaa dhibaato kasoo gaadho ra-iisul wasaaraha wadanka malaysia oo fikradda ragga aada wax uga soo qabanqaaday shirkaan ahaa waxyaalaha ku doodaya waxaa kamid ahayd in wadamo islaam ah oo dhaqaalahoodu kubaxsan yahay horumarsan dhinaca technolojiyada maaliyadda iyo dhaqaalahooduna uu isku xiran yahay loo baahan yahay in la helo si looga kaaftoomo dhibaatooyinka ay kamid tahay in dalalka islaamku ay u kala ordaan ama ay ku tiirsadaan wadamada maaragtay maanta dunida hogaamiya oo maraykanka iyo kuwa kale reer galbeedku ay kamid yihiin taas waxa ay dhashay in xoogga la saaro midnimada dhinaca ummadda islaam umadweynaha islaamka dhinaca dhaqaalaha oo wax weyn la iska weydiiyo iyo dhibaatooyinka kale ee ka jira maaragtay caalamul islaam maanta in maaragtay xoogga la saaro si looga soo maaragtay looga soo qabo waagaaga dhegaystayaal kaasi waxau ahaa cabdifataax maxamed muuse oo ka faallooda arrimaha eeshiya islamarkaana isagoo ku sugan waddankaasi maleysiya u warramaya wariyahayaga maxamed cabdi xasan sandheere weli waxaad nagala socotaan idaacadda galabnimo ee v o a haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa inoo haya jamaal axmed ismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka haddii aynu ku horrayno madasha xisbiyada qaran ee soomaaliya ayaa toddobaadkan sheegay inuu burburay heshiiskii ay kula jireen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo islamar ahaantaasina aysan wadahadallo kale la geli doonin madaxweynaha heshiiskan ayaa dhinacyadu ay gaareen labaatankii noofembar kadib kulan villa soomaaliya ku dhex maray madaxweyne farmaajo iyo labadii madaxweyne isaga ka horreeyey shariif sheekh axmed iyo xasan sheekh maxamuud oo wakiil ka ah madasha xisbiyada kuwaas uu ku heshiiyey in doorashada wakhtigeeda la qabto inaanay muddo kororsi jiri doonin iyo arrimo kale oo la xidhiidha mustaqbalka iyo siyaasadda dalka soomaaliya dowladda soomaaliya ayaan ilaayo hadda ka hadlin heshiiskani ay hore madashu u shaaciyeen kadib kulanka dhex maray dhinacyada dowladda federaaliga soomaaliya iyo madasha iyadoo sidoo kale aysan dowladdu haddana ka hadlin hadalka ka soo yeedhay madasha magaalada jabuuti ee dalka jabuuti waxaa lagu soo gebagabeeyey kulanka madasha aragti isweydaarsiga soomaalida oo uu soo qabanqaabay machadka daraasaadka siyaasadda heritage waxaana kulankaasi ka qaybgelay siyaasiyiin xubnaha bulshada iyo martisharaf kale warbixin arrinta la xiriirta waxaa soo dirtay wariyaha v o a sagal siciid faarax shirka madasha wadatashiga soomaalida ee heritage sanadkan waxau ahaa mid ka duwan sanadkii hore dadka yimid waxay ahaayeen kuwo ka badan kuwii sanadkii hore halka isfahamkuna uu ka fiicnaa sidii hore waxaana gebagabadii shirkaasi ka soo baxay qodobo muhiima oo haddii la hirgeliyo anfacaya soomaalida qaar ka mida qodobadaasi waxaa v o eda u sheegay mursal sanay oo ka mid ah agaasinka hay-adda heritage oo iyadu shirkani soo qabanqaabisay shirka sanadkan muxuu ku saabsanaa kaalinta ay dadka soomaalida ah ee gobolka ay kaga jiraan amniga iyo sidii loo dabar furi lahaa awoodda dadeed ee soomaalida human capitalka soomaalida waxaa la sheegay doorka dowladda soomaaliya ee dowladda dhexe ee looga baahan yahay oo kow ka tahay in ganacsatada maadaama laga hadlaya amni in dowladda soomaaliyeed waxaa lagu dhiirigeliyey in ay u istaagto siday u difaaci laheyd doorka ganacsatada soomaalida oo lafdhabar u ah ee dhaqaalaha soomaalida oo soomaalida ka dhiman weysay soddonkii sane ee soomaalida burburka ku jirta midda labaad dowladda jabuuti waxaan oga tacsiyenaynaa daadkii ka dhacay dalka jabuuti dadkii ku dhibaatoobay ee dowladda siday u maraysay sidoo kalena dadka dowladda soomaaliya ee gobollada iyo daadadka gaareen dadkii dhinta soomaalida oga tacsiyenaynaa midda saddexaad oo muhiimkaana waxaa waaye dowladda soomaali deegaanka soomaalida ee etoobiya oo horumar weyn uu ka socdo isbeddel weyn uu ka socdo waxaa la dhiirigeliyey isbeddelkaas waxaana lagu dhiirigeliyey inay ay labalaabaan doorka ee siyaasadda iyo dhaqaalaha ay oga jiraan inay labalaabaan ayaa lagu dhiirigeliyey kenya waxaan soo dhoweynay wadahadallada dowladda somaaliya dowladda kenya iyo in dadka soomaalida ahna ay doorka ay oga jiraan dhaqaalaha oo ah mid muuqda lasii dhiirigeliyo oo loo sii qaado kor ifraax maxamed faarax iyo kaynaan waxa ay ka mid ahaayeen dhallinyarada ka qayb qaatay saddexdii maalin ee shirkaasi uu socday waxa ayna tilmaameen in dhallinyarada la siiyo door muhiim ah shan qolo oo exbarti ku ah toobigyo kala duwan sida caafimaadka waxbarashadii kulli waxayna la wadaageen xaalka uu marayo maaragtay soomaaliya marka aad baan uga naxay sababtoo ah waxa weeyaan wax badan oo kalean aragnaa laakiin meelaha u baahan in laga shaqeeyo waxa weeyaan qofka caafimaadkiisa iyo waxbarashadiisa iyo in la tayeeyo dhallinyarada weli looma hayo qiimihii maaragta ay mudnaayeen dhallinyarada waa kuwa maanta ah dhallinyarada biri baa mar walba la dhahaa laakiin dhallinyarada maanta loo baahan yahay waayo dadkii kale waa sii waaweynanayaan qaar dhintay iyo qaar hadda da'ah marka maanta haddaanan wax kasta laga qaybgelin iyagana aan la diyaarinin biritoole waa uma aayeeno marka waxaan rajaynayaa in wax fiican laga qabto arrintaas waxaa la yidhi keenaano dadkii soomaalida meeshaan iskugu imaanayeen soo arag dadkaagii waxaan yidhi alxamdulilah soo arka de waxaa la yidhi seventy percent waa dhallinyaro soo maha thirty percentna waa dadkii waaweynaa anaana meesha ugu yarsay ku dhacday marka shirka sidoo kale waxyaabihii looga hadlay waxaa ka mid ahaa haweenka soomaalida iyo arrimahooda ijaabo sheekh xasan waxa ay ka mid tahay haweenka shirkaasi ka soo qayb qaatay waxayna sheegtay in la xoojiyo kaalinta haweenka ee laga siinayo madasha wadatashiga soomaalida soomaalidu haba kala qoqobnaatee haddii mar la wada fadhiisto la wada hadlayo laysu imaanayo lays raadinayo weli heritage waxaan ugu mahad celinayaa inay howshaas iska xil saareen ay sidaa ku sii wadaan nabadda waxaa soomaaliya dib u yeegleelay oo ilaa iyo haddana ay ku taagan tahay dumar waxaana ku dhaliilayaa mar labaad iyo mar saddexaad in biiska ayaga ka hadlaya inaysan dumarkii budigaha u ahaa gees walba oo soomaaliya aysan meesha ka muuqan next time i wish teemada laga hadlaayo inay isku beesgareeyaan waxaan ka xumahay inaan heli weyne jaaniskii laakiin sanadba sanad ka dambeeya waa kasii fiicnaanaysaa shirkan heritage waxa uu noqonayaa madasha midaynta mustaqbalka soomaalida sidaasi waxaa v o eda u sheegay doctor cabdisalaam yaasiin maxamed waa dowladdii burburta ee somalilan iyo soomaaliya inay bal hadda wada hadlaan iyo haddii ay suurogelayso in maarata midnimo dambe la samayn karo intiibana qof waliba kaalintuu ka arkayay buu ka dhiibtay sida runtii wax aad iyo aad loo loogu bogi karo oo horena loo marin karo ayaa ka soo baxay muu ahayn nin waliba wuxuu hadlayey wixii ay la tahay iyo aragtidiisa marka taasi waxay keentay inay noqoto qof waliba inuu la yimaado golaha wixii dooda uu qabo marka shir aad iyo aad sida runtii loogu wada hadlay oo qiimo badan lagu lahaa
wasiirka waxbarashada dowladda federaalka ee soomaaliya goodax waxa uu sheegay in dowladda soomaaliya aysan dayici doonin go-aanada ka soo baxay aqoon-yahanada iyo waxgaradka soomaalida annaga xukuumad ahaan waxaan u aragnaa wax wanaagsan ay tahay muxuu ahaa fikirka ummadda soomaaliyeed aqoon-yahanka soomaaliyeed dadka mufikiriinta ah ee soomaaliyeed waxay curiyeen annaga xukuumad ahaan madaxay noo saaran tahay wax walba oo meeshaa ku qoraa hirgelinteeda ayaan isku xil saaraynaa wax wanaagsan way kusoo baxeen
qaar ka mida warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkaasi ay isla afgarteen dhammaanba mas-uuliyiintii iyo aqoon-yahanadii kala duwanaa ee kasoo qaybgalay shirka waxaa shirka hortiisa ka akhriyay cabdiraxmaan caynto oo ka mid a madaxda hiriteejo iyadu shirkani soo qabanqaabisay madasha waxaa looga hadlay mawduucyo fara badan oo taabanaya qaybaha kala duwan ee bulshada soomaalida arrimaha diiradda lagu saaray waxaa ka mid ah kow nabadda geeska afrika labo arrinta somalilan saddex horumarinta kartida ummadda afar ganacsiga shan siyaasadda iyo doorashooyinka soomaaliya somalilan iyo guud ahaan gobolka lix kaalinta dhallinyarada xaaladda amni ee gobolka iyo doorka ay dadka soomaalida ah ka qaadan karaan nabadeynta geyiga madasha waxay ugu baaqaysaa hogaamiyeyaasha soomaalida ah inay dardargeliyaan nabadeynta dadka iyo deegaanka soomaalida unaanad mudane madaxweyne madashu waxay mahad ballaaran u jeedinaysaa dowladda iyo shacabka jabuuti madashu waxay soo jeedinaysaa in kulanka sanadka soo socda lagu sumadeeyo in laga dhigo udabaaldegidda iyo qiimaynta labaatan guurada shirkii dib u heshiisiinta ee carta ee dib loogu yagleelay dowladnimada soomaaliya
shirka waxaa martigeliyey soona xiray madaxweynaha dalka jabuuti mudane ismaaciil cumar geele madasha iyo soomaalida kalena waxa ugu baaqay in la ilaaliyo dhaqanka iyo afka ummadda soomaaliyeed waxaa aniga sharaf weyni ah inaan markii saddexaad aan soo dhoweyno shirka shirweynaha aragti wadaagga heritage institute waxa uu ku ammaanan yahay heritage waxa weeyaan dadaalka dheer annaguna ku bogaadinaynaa runtii mawaadiicda aad halkan kaga doodeen iyo aragtida aada yacni ka soo saarteen war murtiyeedkiina si annagu boqolkiiba boqol waan taageeraynaa mid yar baan ku darsanayaa middaasina waxa weeyaan af soomaali waxa dadkan isku keenay af weeye dhaqan weeye diin weeye n haddii uuna afkaasi jirin meeshan ma wada fadhineen haddaba waxaan leenahay afkaasi la ysku xilqaamo sidii uu adduunkana ula janqaadi kari lahaa bar kuwa yaryar ee qurba joogta ana uu identitygooga ama yacni jiritaankooga iyo ahaanshiyadooda inay yihiin dad soomaaliyeed waxay ku noqonayaanuun hadday afkooga yaqaanaan sagad siciid faarax v o e jabuuti aad bay u mahadsan tahay sagaal siciid faarax dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaanu ku soo gebagabaynaynaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo
barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka iyo jamaal axmed cismaan ayaan intaas kaga gudbaynaa haatanna dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkaad wada sugayseen ee hambalyada iyo heesaha waxaana si wada jir halkan uga soo jeedinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo caashe ibraahim aadan caashe cuud
waa mar kale iyo barnaamijkii hambaliyada iyo heesaha kursiga toddobaadkii hore waxaa fadhiyey cabdicasiis caashe waa la iskaga dambaynaya oo meesha kusimo u ahaa cabdicasiisa toddobaadkii hore fadhiyey wuxuu kusimo u ahaa ibraahim xasan daandurey oo maalmahan eh, naga maqan caashe horta anu waxa kusimaha la yidhaha soomaad arag maantana adaa fadhiya kusimaha waxaa la yidhaha horta anu waa ka xanaaqaa waxaan ka baqayaa ibraahim kursiga inuu saa ku waayo oo ma ku habsatay kursiga wanaagiisa iyo quruxdiisa iyo fadhigiisa iyo iyo farxadda aroosyada iyo heesaha iyo weliba intaa markaad aragto mid laga kaca wax laga maaha kaca maaha marka ibraahim waxaan leeyahay hawshaa iyadaa waxa weeye inuu ka sabraan ka baqayaa waa la isla arka maan leedaha horta anu kusima miyihi maanta mar haddii baan fadhiyaba wixii ka dambeeyana saasan kusii fadhiyaan ka baqaya
markuu yimaado oo uu soo noqdaad kollayba ka wada xaajoon doontaan laakiin had- haddaadan kayaga gu haysan waa nabad adiguna noo kala hiilin waaya waaya dhambaalka ugu horeeya balaan soo qabto waa dhambaal tahaniyad dhalasho baa la yiri maxamed colaad xasan ayaa ugu horeeya naciimo cabdi aadan ayaa ku jirta tasliim maxamed colaad tasbe maxamed colaad waa dhammaan ilmo maxamed colaad tanasal baa ku jirta tanaad baa ku jirta taabid wuu ku jiraa tahaani baa ku jirta iyo sidoo kale waa dhammaantood ilmo maxamed colaad xasan iyo ayeeyo duniyo cali cabdi iyo khatraah cabdi aadan sahra cabdi aadan maxamed cabdi aadan cabdiraxiim cabdi aadan iyo maryan cabdi aadan dhammaan reer maxamed colaad xasan iyo reer cabdi aadan oo kala jooga norway sweden south africa iyo muqdisho waxay tahniyad u dirayaan naciimo colaad xasan iyo saygeeda aadan nuur faarax oo uu sideed iyo tobankii bishan wiil ugu dhashay magaalada helsinki ee dalka finland wiilkaas waxaa loo bixiyey baa la yidhi mucaad waxay leeyihiin mucaad yarow soo barbaaroo noqo kii diintiisa dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca mucaad yara hadda la yidhi laakiin marka laga yaraadana mucaad weyno waan dhihi doonaa yaradaasi caashay ma hadho oo kolley qofka kama hadha ilaa intuu ka weynaanaye isla warqad warqadaasun la mid a caashay haddaan sii raaciyo isla markaana isla tahniyadaasi dhalashadoon ah waa hooye jimile isaaq rooble adeer cabdilaahi xasan fiidow eedo Ma- madiino xasan fiidow maxamed colaad xasan tahliil colaad xasan hani colaad xasan maryam colaad xasan cabdixakiim colaad xasan deeqo colaad xasan sayid cali colaad xasan maxamed barre colaad shamso barre colaad haaruun barre colaad farxiyo barre colaad faarax barre colaad axmed cabdilaahi xasan luul cabdilaahi xasan cumar cabdilaahi xasan cabdifataax cabdilaahi xasan mahad naxar gaaruun xaaskiisa iyo caruurtiisa maxamed cabdi xasan iyo weliba dalmar maxamed xasan En sidoo kale dhegeystayaal dadkana waxay leeyihiin dhammaantayo iyo annagoo kala joogna waddamada finland astri germany turkiga maraykanka iyo weliba magaalada muqdisho waxay tahniyada dhalasho iyo ducaaba isugu jira ay u dirayaan naciimo colaad xasan iyo sayigeeda aadan faarax oo sideed iyo tobanka bishan wiil ugu dhashay magaalada helasanki ee waddanka finland wiilkaasoo loo bixiyey ee siicaasho sheegtay amaba warqadan ay tilmaamayso mucaad waxayna leeyihiin soo barbaara oo noqda kuwii ama kii dalkiisa diintiisa iyo weliba dadkiisaba anfaca inaguna caashaay aamiin shilis baynu halkan uga raacinaynaa aamiin kalaan aniguna ku darayaa bal heesta ugu horeysa ee barnaamijka dhegeystayaasha aan u hayno waa heesa shidan baan haynaa horta kelmadaas shidan beryahan way shidan tahay soo maha ad waad dareemi doonaan koley dhegeystayaashu kuleelkeeda inay soo gaaraan ma ka baqaya waa tahay marka heesa shidan baan toddobaadkan u haynaa Haya, haya.
laakiin ha shidnaadaana waxay u shidan tahay dadka bay shacnigooday wanaajinaysaa koley caashaay xilliyada kala duwanee mar hadda xilligii dhaxanta kusoo beegantay waxaa weeyaan waa nooci loo baahnaa waa tahay waxaan ku bilaabaynaa heestan ay ku luuqaynayso fanaanada faraxiyo fiska heestan waxaa la yidhaahdaa jacayl wabax buu noqdaa wuxuu noqdaa balse uu noqday iyo weliba farxiyo axmed cadda awa dhegeysaa Walow waqtigu isku raaco, dunida taa wada yaqaan, wanaag baa lagu socdaa. Walow waqtigu isku raaco, dunida taa wada yaqaan, wanaag baa lagu socdaa. Waynabad laga baqaayo, wadkuun baa waabeynine, jacayl wabax wuu noqdaa. Waynabad laga baqaayo, wadkuun baa waabeynine, jacayl wabax wuu noqdaa. walow waqtigu isku raaco dunida taa wadaya quran wanaag baa lagu socdaa walow waqtigu isku raaco dunida taa wadaya quran wanaag baa lagu socdaa waynabad laga baqaayo wadkuun baa waabeynine jacayl wabax wuu noqdaa waynabad laga baqaayo wadkuun baa waabeynine jacayl wabax wuu noqdaa haday laba wacad lahaa wanaag isla gashada haday laba wacad lahaa wanaag isla gashada kasami kasami kasami kasami isku weeshada kasami kasami kasami kasami isku weeshada haday laba wacad lahaa wanaag isla gashada haday laba wacad lahaa wanaag isla gashada kasami kasami kasami kasami isku weeshada kasami kasami kasami kasami isku weeshada warkaagoonba imara wajigaaga ii qurxoon kayeelo iyo xumaa waa deeca kulaha ma rabo warkaagoonba imara wajigaaga ii qurxoon waxyeelo iyo xumaa waa deeca kulaha ma rabo warkaagoonba imara wajigaaga ii qurxoon waxyeelo iyo xumaa waa deeca kulaha ma rabo warkaagoonba imara wajigaaga ii qurxoon waxyeelo iyo xumaa waa deeca kulaha ma rabo walaal haddana ku arag naftayda waxba ka dhiman wadnaha ruux baa ka maqan walaal haddana ku arag naftayda waxba ka dhiman wadnaha radhiga ka maqan murtiyo walwalkada ku badan waxyaa xiisaa ku maran kalgacal baan ku waadaa nurkiyo walwalkada ku badan waxyaa xiisaa ku maran kalgacal baan ku waadaa weedhaha farxadaan siida wacaashaaduun hela weedhaha farxadaan siida wacaashaaduun hela wahabku wahabku wahabku wahabku iga duulila wahabku wahabku wahabku wahabku iga duulila weedhaha farxadaan siida وعاشادون هلا ويدها فرحة سيدا وعاشادون هلا وهبكو وهبكو وهبكو وهبكو يقدوا للا وهبكو وهبكو وهبكو وهبكو يقدوا للا
wadkun baan waabanayne jacayl waa wax uu noqda fanaanada farxi axmed caddaawe farxiyo fiska dhegaystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubno waxaad nagala socotaana barnaamijkeennii hambalyadii heesaaddaynu hore ugu sii soconno dhambaallada iyo weliba waraaqaha na soo gaaray ee kala duwan islamarkaana aan haatan soo qabto mid ka mida waraaqaha na soo gaaray toddobaadkan waxay yidhaahdeen warqadani assalaamu calaykum waxaan salaamaynaa dhammaan daadihiyaasha barnaamijka hadda caashe waxay yidhahdeen daanduraya caasha hadda way igu bilaabantay soo ma aragtid marka Anaa waxa ka daandurayna weeyaan halkani marka gadaal bay iska bedeli doontaa waxay yidhahdeen daanduraya caashaan salaamaynaa kolley caashina waa fadhidaa daandurayna anaa kursigiisii fadhiyo hadda qaadi doona salaantiisa waad salaamantiin idinkuna ayaanu idin leenahay ugu horreynba waxay yidhaahdeen hooyo culimo maxamuud eedo xabiibe axmed eedo cadar sandheere eedo xakiimo cilmi maxamed xuseen bare cabdifataax xuseen bare cabdirasaaq xuseen bare suleymaan xuseen bare cukaash xuseen bare yaasiin maxamed warsame cabdixakiin ciise sadaam cabdi iidow yuusuf cismaan hadafoon cabdiraxmaan cumar xalane xaliimo xuseen barre hani xuseen barre ridwaan xuseen barre maryan xuseen barre saynab xuseen barre kaltuumo xuseen barre samsam yuusuf maxamed dhammaan dadkaasi oo dhan waxay tahniyad aroos u dirayaan arooska iyo aroosadda oo aan loo kala harin bay yidhaahdeen sadaam xuseen barre wiilka sanadka dacashay allailahay mar hadduu aroos yahay waa wiilka sanadka iyo weliba marwadiisa qaaliga ah bay yidhaahdeen sacdiyo xaashi oo ku aqalgalay degmada buula burta ee gobolka hiiraan waxay yidhaahdeen isku waara oo ubad khayr qabe kale hela
anigana waxaan u raacinayaa aamiinna dhambaallada waa u kaadsanayaa cabdixakiinow bal heesta labaad ee barnaamijka dhegeystayaashu soo qabato heesaha shida baan sugi marba lahaa haddaad tidhi caashay marba haddaad tidhi heesa shidan waxaanu kici doonaa markana waaye waaye iyo weliba hobolladii waa beri heesta jaalale iyo weliba zaynab eega maxamed jaalaley waa heesaan duugoobin weliba Aad iyo dhegeystayaal barnaamijkan si joogtaa ugu xiran oo inta aan xusuusto aan weli dhambaal noo soo dirsan ayaa yidhi seynab ciga iyo jaalaley toddobaadkan ma nagu maqashiin kartaan barnaamijka hambalyada marka waan u haynaa toddobaadkan soo ma Ma- si fiican baa loogu hayaa weliba aniguna saan dee ugula- ula jiibin lahaa Adugu- de- adubay dareemaya xabeebta maanta ay haystaa la dareemaya aad iyo aad waa hargabkii iyo qabowgii aad iyo aad iyo qabowgiya bal jaalale iyo weliba seynab ege iyo dalabkaas ayaynu iyadana haatan qaban doonaa
jirmaadeen ilmaadooda joogtid muxuu
waa tahay jaalaley waxaan filayaa dhegaystayaal fara badan inay si weyn uga heleen gaar ahaan weliba dhegaystayaashii soo dalbadayna inay jaanta la rogayaan waa tahay dalabkiina soo dirsada heesaha kuwa aan heli karno haddayba na soo weydiiyaan dhegaystayaasha halka sidaa deeqsi baanu ku nahay soo maha inaan u saarno maxay nagu qaadanaysaa waxba aad iyo aad waynu ugu roonaanayna xagga aad iyo aad marka dhambaalkan aan soo qabanayo waxaa la yidhi wariyaasha soomaaliyeed ee koonfur afrika ayaa tahniyad dhalasho diraya waxay kale yihiin baa la yidhi saaxiibada iyo wariyaasha ay bahwadaagta yihiin wariye cabdirasaaq indho jacayl ayaa waxay tahniyad u dirayaan cabdirasaaq indho jacayl iyo xaaskiisa xaliime axmed cali oo ay gabar igu dhalatay magaalada cape town ee dalka koonfur afrika taariikhdu markay ahayd sagaal iyo tobankii bishan disembar ee hadda sii dhammaanaysa ee sanadka laba kun sagaal iyo tobanka waxaa loo bixiyey baa la yidhi amiira amiir waxaan leenahay soo weynow oo noqo tii soo korta ee kaalin qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana wax wanaagsan u tarta aamiin
waa hagaaga anaguna caashay waxaanu raacinaynaa amiin haatanna haddaan soo qabto mid kale oo ka mida waraaqaha amaba dhambaalilada ina soo gaadhay ee toddobaadkan barnaamijka waxay yidhahdeen marka hore waxaanu salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee v o a waanu idinka qaadnay annaguna salaantaa mid la mid ayaan hawada idiin soo marinaynaa waxay yidhahdeen markii xigta annagoo kale ah axmed haashim khaliif ibraahim cadde oo ku magac dheer samawade maxamed shariif maxamed nuur oo ku magac dheer culmaawudiin alilehe laba naanaysadoo culus baa ku dhacay labadaa nin waxaa kaloo yidhaahdeen sheekh diiriya cabdigaraada shariif saxane shariif daahir shukri sheekh maxamed cabdicasiis ibraahim cadde canab axmed dakhare sahra khaliif ibraahim nimca maxamed ibraahim iyo weliba maxamed cabdicasiis ibraahim oo jooga wadanka jabuuti waxayna yidhaahdeen maanto ay taariikhdu tahay waxay u jeedaan waa maalinta waa maalintii shalay ee labaatanka bisha labayo tobanaad ee sanadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxay dhahen waxay tahay niyad farxadle aan u diraynaa lamaana haysto hortay mudane cabdifataax maxamed cali daahir oo ku magac dheer camay iyo weliba marwo raxmo axmed ibraahim oo meherkoodu ka dhacay magaalada dhagax buur ee caasimadda gobolka jarar haddaba waxaan leenahay bay yidhaahdeen lamaanahaasi alla isukiin barakeeyo ubad khayr qabana kale hel ah aamiin bay yidhaahdeen annaguna waxaan leenahay aamiin aamiin aynan igu raacinayaa intaadan cabdixakiinoo soo qaban heesaan u baxbaxsanayo soo qabashadeeda maahee dhegaysigeeda mararka qaar adaa dhegaystayaashii noqonaya sooma ogid markaad taasi aad soo xushay aad magac ahaan usoo qaadatay oo in yarna aad kasoo dhegaysatay adaaba dhegaystayaashii kasii horreeya waxaad leedahay heesta heesta way gu kala go'day heesta xaladeedu ba inaga inaga bilaabantaa samada casha marka heesta soo socota intaadan soo qaban balan dhegaystaha soo qoray ama dhegeystayaasha soo qortay dhambaalkan aan u akhriyo assalaamu calaykum v o ayaa lagu soo bilaabay gaar ahaan baa la yidhi daadihiyaasha barnaamijka tahniyad meher waxaa diraya baa la yidhi firdowso cabdi cali kaamilo cabdi cali iyo hodan cabdi cali muxsin cabdi cali sheekh maxamed cabdi cali yaasir cabdi cali wiilo maxamed ibraahim iyo seygeeda xaaji ibraahim xasan hooyo siciido sheekh aadan iyo aabo cabdi cali baa la yidhi iyo salmo maxamed cabdulaahi ibraahim shariif buulow iyo sidoo kale cabdaawe cabdulaahi daahir iyo cabdifataax ibraahim nuur iyo maxamed daa'uud iidle iyo falastiin khaliif yuusuf iyo hindiye dhaqane waxay dhammaantood asxaabtan iyagoo isku duuban ee tahniyad mehera u dirayaan boqorka iyo boqoradda baa la yidhi wiilo cabdi cali iyo cabdulaahi cumar ciise oo meherkoodu ka dhacay magaalada eldoreed ee dalka kenya ducada waa v o baa layidhi waa tyrooskaasi ka dhacay eldoreed waxaan ugu ducaynayna in ilaahay ka dhigo midkii lagu waaro ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano gabar iyo caano inaguna waxaan leenahay aamiin caashay saadaadu waa haatan cararbaabtay waxaa tiri waan u baxbaxsanayaa kolley heestana waa u qalantaa mid loo baxbaxsado si kale kuma garatide dhegeystayaashan usii baaqaya inta aad iyo aad waaye cabaar baa dee aynu sugayna adiga aniga dhegeystayaashuba heestaasi oo ka mid a heesaha dabcan ay ku wada luuqeeyaan fanaaniinta eeban naxariistii janno labadoodabaa ka waraabiya maxamed axmed kuluc iyo weliba xaliime khaliif mugool heesaha ay wada qaadaan way badan yihiin heese badan bay qaadaan labadan fanaan laakiin tani malaha dhegeystayaashu maalmahanba caasha heestani wuxuu ihi imada daali daali imaa weeli weeli maxaa ku daaray mooyi miyaad imoog tahay maya imada daali daali imaa weeli weeli waa heesa waaye waaye maqli jiray meel fog bay ku taallaa heestani marka mar haddii madadaala layidhi maa weelana ku jirto haddana meeshii laystabayo laleeyahay dee nimaad imoogtay maxaa ku helay in laystabayno laysku qiraya miyaad imoog tahay maya maya su-aal iyo maxaa ku daara mooyi mooyi xaaladdu markaa waxa weeye waa isku dhammaystirantay ka dhigatay codadkaasi maxamed axmed kuluc iyo weliba xaliim khaliif magool ayaynu marka noo soo qaban doonaa dhegeystayaal
mankiyo adiga ahaa miyirkaygii la tago ruwoyhoy inarti heedhe magooleyhoy inarti maroyhoyhoy himmada dhaalidaali himmada dhaalidaali himmaa weeli weeli mooye miyaadi mogtay mooye miyaadi mogtay himmada dhaalidaali himmaa weeli weeli midkula midaboo kula mida midkula midaboo kula mida midkula midaboo kula mida midkula midaboo kula mida ma arag indhodhega namay maqano ma jirto ma jirto ifka soomanay marine ma jirto ma jirto ifka soomanay marine mankiyo adiga ahaa miyirkaygii la mankiyo adiga ahaa miyirkaygii la maxaa ku daaray maya maxaa ku daaray maya mooye miyaadi mugtay ummada daalidaali imaa weeli weeli mid kula midabuu kula mida mid kula midabuu kula mida mid kula midabuu kula mida mid kula midabuu kula mida ma arag indhadhegaana may maqaran ma jirto ma jirto ifka sumanay marine ma jirto ma jirto ifka sumanay marine
waa hagaaga dhegaystayaal codadkaasi tolmoon ee ay sida talataalliga ay nagula socodsiinayeen fanaaniinta eebba naxariistii janno labadoodabaa ka waraabiyey maxamed axmed kulul iyo weliba xaliil makhaliif magool haddaynu intaasi kaga soo gudubno welina waxaad nagala socotaana barnaamijkii hambalyada heesa haye caasha maxaynu xiga dhambaaladii ayaanu dhegaystayaasha ay soo direen baanu intii bidnayd u akhrinaynaa intaanan heesta ugu dambaysa soo qaban dhambaalkan assalaamu calaykum daadiyayaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha ayaa lagu soo bilaabo wacalaykum salam ayaanu ugu jawaabaynaa marka xigta baa la yidhi annagoo kale ah aadan cabdi ciin iyo siyaad axmed cali cabdifataax waa cabdifataax yuusuf hugaan iyo cabdicasiis yuusuf hugan iyo cabdinaasir yuusuf hugan miyamis waa hogaan iyo waa siday u qoran tahay hogaan baa loo soo qoray iyo cabdicasiis suge salaadiyo ayaanle yuusuf cabdi nuur ismaaciil yuusuf maxamed ismaaciil yuusuf iyo cabdiraxiin ismaaciil yuusuf maxamed cumar farey hooyo binto sheekh aadan hooyo asli sheekh aadan iyo hani maxamed muuse iyo sahra cali cadde dhammaan dadkani waxay kala joogaan baa layidhi magaalooyinka muqdisho nairobi iyo south africa waa dalka south africa waxay tahnid aroosa u dirayaan lamaanaha iscalmado baa layidhi shucayb ismaaciil yuusuf iyo aamino cabdi aadan oo arooskoodu ka dhacay magaalada nairobi ee dalka kenya shan iyo tobankii bishan disembar ee sanadka laba kun sagaal iyo toban ducada waa xaggiina baa layidhi waa tahay shucayb iyo aamina waxaanu u rajaynaynaa in arooskooda ilaahay uu ka dhigo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo wiilii caano gabarii caanana waa si raacinayna aamin baan leenahay haatanna warqad kale haddaan soo qabto waxay yidhaahdeen assalaamu calaykum dhammaan idaacadda waan salaamaynaa salaan kadibna waxaan halkan ka diraynaa hambalyo iyo weliba farxad reynreyn leh annagoo kale ah sheekh ibraahim hiire xasan iyo xaaskiisa sheekh cali suufi iyo xaaskiisa sheekh aadan carab iyo xaaskiisa macalin ibraahim nuur xeefow sheekh cabdifataax jiis iyo xaaskiisa sheekh basiro maxamuud guuleed iyo weliba axmed kofi iyo sheekh yuusuf cabdiraxmaan iyo weliba sheekh buraale xaaji maxamed waxay yidhaahdeen macalin ibraahim xuseen oo loo yaqaano fadhi aris ama waxay yidhaahdeen macalin ibraahim xuseen oo loo yaqaano fadhi ari dhammaan dadkaasoo dhan oo kala jooga dunida daafeeda waxay tahniyad u dirayaan macalin xasan galaal iyo weliba baarliin daahir aadan oo arooskoodu ka dhacay gadow bay yidhaahdeen beled xaawo waxaananu leenahay isku waara oo ubad khayr qaba kala hela annaguna caashaay waxaanu leenahay aamiin anigan aamin ayaan raacinaya dhambaalka ugu dambeeya toddobaadkanna waxaa lagu soo bilaabay assalaamu calaykum caasha ibraahim aadan caashucud baa layidhi waa tahay iyo ibraahim xasan garabay jiiso mataqaanaa waa waa loo soo abtiriyey waa dad aad u yaqaano weliba aad u dhegeysta afkiisun baa laga maqlay isagoo markaa dhegeystayaashu isagun bay soo xiganayaan laakiin toddobaadkan adaa fadhiya markaa salaanta ma u qaadaysaa mise anu salaantu kaliya qaadaya magaca intaa lagma qaado kala culayskiisa waa lagu soo salaamayn baad leedaa waa lagu soo salaamaya baan waa tahay waxay yidhahdeen marka xiga waxaan tahaniyad aroos u diraynaa bay yidhahdeen aroos ka dhacay aroos dhex mare bay yidhahdeen maxamed daa'uud idle iyo afadiisa arooskaasi waxa uu ka dhacay baa layidhi xerada qaxootiga ee dhagaxley oo ka mid a xeryaha ku yaala dhadhaab dalka kenya ducada waa qofkii warqadan akhriya baa layidhi waa tahay way sii ogaayeen casha inay gacantaada warqada ku dhacayso xirfada ducadiina adood hayso xirfadan aad uga helay xirfadan aad uga helay waa qofkii akhriya marka waa sheegaa ma dhaafto tay soomaalidu dhihi jirtay ku dhufo markaa ducadii cuslay waa tahay intaanan ducin laakiin dadka diraya balan ka hormariyo dadka diraya waxaa ugu horeeya baa la yidhi salmo maxamed cabdulaahi waxay joogtaa gaarisa iyo sidoo kale injineer boro waxa uu joogaa dhagaxley kam waxaa kaloo ku jira caddeey cadaani hindiyo dhaqana ku jirta kamas faarax baa ku jira cadaawe cabdulaahi daahir iyo abwaan sanyare baa layidhi fadlan heesta nimco yaasiin aroos ayaan dalbanaynaa marka waxay iyagoo isku duuban ay hambalyo u dirayaan maxamed daa'uud iidle iyo afadiisa marka
waa hagaaga guud ahaana dhegaystayaal barnaamijkaasi salaamaha oo aad kala socoteen idaacaddayada galabnimo intaasaan kusoo gabagabayn doonaa waxaana gabagabo tahay idaacaddayadii guud ahaanba tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo
This is VOA News. I'm Gene.